Dhakhaatiirta degmada Dhoobleeya ayaa ah kuwa kaalin mug leh ka qaata wacyigelinta iyo talasiinta bulshada dhanka caafimaadka si loo helo bulsho caafimaad leh iyo deegaan badqab ah marka laga soo tago daaweynta cudurrada dhakhaatiirta ayaa ah kuwa bulshada siiya talooyin looga hortagi karo cudurrada ka hortagga ayaana ah mid ka wanaagsan isdaaweynta bulshada ayaa ah kuwa isu dhex yaala kuwa qaata talooyinka caafimaad eh ay bixiyaan dhakhaatiirtu iyo kuwa iska dhagatira aanan ku baraarugsanayn ilaalinta iyo fayadhowrka bulshada haddaba waa kuwan qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada dhobley oo aan wax ka weydiiyey sida ay ula socdaan caafimaadkooda iyo inay qaataan talooyinka caafimaad ee ay bixiyaan dhakhaatiirta magacayga waa cabdifataax xuseen oo ku dhaqan deegaanka dhobley waxaan isleeyahay talooyinka caafimaadka iyo caafimaadka waa aada muhiim u yahay waqti walba bulshada dhakhaatiirta waxaa loo baahan yahay bulshada markay imaadaan inay daawada ku bilaabaan kelimaahan waa inay marka hore ka dhadhicin karaan caafimaadka waxsheyga u muhiimka sida u yahay waa marka hore inay tala siiyaan kadib ay caafimaadkooda i galaan sidii wax daaweyn lahaayeen magacayo waxaa la dhahaa faadmo aad iyo aad bay u fiican tahay xagga caafimaadka magaalada dhobley leedahay aad iyo aad bay u leedahay aniga dawada tayadeeda say tahay aad ma sheegi karo laakiin dawo way leedahay marka aad iyo aad bay magaalada xagga caafimaadkeeda u fiican yahay caafimaadka iyo nadaafada iyo wax walba laysu sheego bulshada oo loo sheego oo kor loo qaado aad iyo aad baan isu dhoweynayn dhanka kale doctor shaafi cabdi oo ka mid ah dhakhaatiirta degmada dobley ayaa dhankiisa iga warbixiyey doorka ay dhakhaatiirtu ka qaadan karaan talasiinta iyo wacyigelinta dhanka caafimaadka iyo fayadhowrka bulshada
markii loo fiiriyo dhanka caafimaadka markaan ra'yigeyga ka dhiibto sidaan u nahay dhakhaatiir taa ku nool degmada dhubley waxaanoo laga baahan yahay wax weliba oo maanta bulshada ku cusub in aan u sheegno dhanka caafimaadka markii la dhaho xanuuno badanoo waxaa jiraan ay fahmi karaan dhakhaatiirtu markuu bilaabanayo iyo wasaaradda caafimaadka iyo wax weliba oo ku saabsan caafimaadka dhanka markii loo fiiriyo dhakhaatiirta ay ku leeyihiin waxaa weeye inay mar weliba ay la wadaagaan bulshada ku nool degmada dhobley ayadoo saas ah waxaa naga saaran mas-uuliyad annagoo annagoo isu duuban saan u nahay dhakhaatiirta bahda caafimaadka